isticmaalka lacagta xaanshida ee kunka shilne dalkani kenya waxa uu si toosa u joogsan doonaa kowda bisha oktoobar ee fooda nagu soo hayso kadib markii dowladda dalkani kenya ay shaacisay in isbeddel ay ku sameynayso astaanta guud ee lacagta dalkani kenya iyo weliba lacagta kunka shilno ay sheegtay in lasoo xareeyo wasaaradda maaliyadda dalkani kenya ayaa horaantii sanadkani waxay bilowday inay samayso lacag cusub taasoo ka koobneyd boqol shilin laba boqol ilaa iyo shan boqol ilaa iyo kun shilin taasoo ay dhammaantood sheegtay in si tartiib tartiiba dadku ay usoo xareyn doonaan waxayna ku amartay shacabka dalkani kenya ku nool lacagta kunka shilna in kowda bisha oktoobar ay tahay isticmaalkeeda marka ugu dambeyso gobolkani waqooyiga bari dalka kenya oo inta badan aan lahayn bangiyo filees fara badan ayaa ganacsatada ka haysto lacagahooduna waxay noqonayaan kuwa haatan aysan soo gelbin karin cabsiyo fara badan oo ay ka qabaan dowladda dhexe halka dadka qaarna aysan wax badanba ka ogeen wareegtooyinkaasi dowladda dhexe ka soo baxaya lacagahaasina xilli walbay ka noqon karaan xaanshimo
baabuurkii ma ogolo shidaalkii ma ogolo raashinka laguma gadanayo imbeesta laguma shubayo arrinta horta dhibaato xoog leh haysaa dowladda waxay xirtay lacagtii horena waa joojisay lacag kaash oo kalena ma ay keenin marka arrintaas dhibaato xoog leh dadweynaha ku haysaa waxaana ka fognay bangiyada inta badan way naga fogyiin qofkii kaash qaatana waa la qabanaya hataa xagareer haddaad aaddo oo xagareer ka tagto dhadhaab aaddo dhaxda hadii lagu qato boqolka kun dhee keentaa laleeyahy nuur barre oo ka mid a waxgaradka deegaanka faafi ahna mudanihii hore deegaankaasi faafi laga soo dooran jiray ayaa v o e da kala hadlaya culayska faraha badan ee shacabka deegaanka xeryaha qaxootiga dhadhaab ay ku hayaan dadka deegaanka iyo weliba ganacsatado ilaa iyo haatan aaminsan lacagtaasi aan la isticmaali karin wakhtigii dowladdu ay qabateen ilaa iyo haatan aan la gaarin wakhtigii lacagtan kunkunka loo qabtay lama gaarin haddana axradan xeerayahan qaxootiga sida khaasatan xagaardheere jaan bay noqotay lacagtii kunka shilin kenya waa la qaadan waa la kala adeegan laayahay marka wakhtigeedii lama gaarin dadka marka lacagta iyadana diidi hayo ilii taarikh labaatan ilaa taarikh soddon la gaaro lacag maalintii u dambaysay lacagta hala kala qaato hala kala adeegto ninka dukaanka lahow lacagta ha ku soo gasho adeego wax alaabtaada gad sokorta gad bariiska gad booshada ku gad lacagta kunka shilin ma xirnee wakhtigii dowladda ay u gaartay horteeda ninka xidho ninkaa wuxuu ekaana nin dambeyle eh lacagta hala kala qaato lacagta hala kala qaato hala kala adeegto sidaas ayaan leenahay laamaha ammaanka iyo shacabku ka cabanayaan oo ay sheegayaan in lacagahaasi xilliyada ay shacabku doonayeen in bangiyada ay geystaan ay baaritaana ay ku sameeyaan kadibna ay qabqabtaan iyagoo ku eedeeyay in lacagahaasi ay yihiin lacaga badan soomaali fara badanna ilaa iyo haatan lacagahood waxay dhigtaan guryahooda halka qaarkoodna dhulka hoostiisa ay ku xabaalan jireen bangiyana ay u ahayd haatanna culayskii ugu faraha badna ayaa lacagahaasi ka haysto dad fara badan oo reer guuraha oo dhulka miyiga degan oo lacagahaasi ilaa iyo haatan u haysta inay socon doonaan balse xog fara badan aana ka haynin dowladda waxaanu sheegaynaa ninka laba milyan boqol milyan buu shaqaysan karaa ka badan buu shaqaysan kenya waa taajiriin dad hataa trilyan ku dhow baa jira annaga laakiin dadka boqooyi bari saddex boqol afar boqol hataa waa yeelan karnaa maaragtay waan shaqaysan karnaa in marka lacagtiisii dembi looga dhigo waa khalad arrintaas waa khalad aad iyo aad u weyn dowladdana taa kama mudnin arrintaas dowladda kama mudnin waxaan isku ogeyn qori iyo wax sharci darre ahe la raadiyo ma garanayno marka lacagta loo bedelay marka qori inay noqoto oo dadka lagu qabto sababtaan saa u leeyay waxaa wey hataa dhadhaab iyo xagardheer dhexdood wiil baa maalin hore asagana lagu qabtay boqol kun oo shilin la garaacay lagana qaatay maxaa inteed boqol kun oo shilin ka keentaa la leeyahay boqol kun milyanaad baa yuu shaqaysan karaa dadka wuu shaqaysanhayaa marka lacagta in dembi laga dhigo oo dadka shaqaystay maaragtay looga dhigo dembi oo sidii maaragtay ammaanka inay jebinin laga dhigo arrintaa waa khalad aad iyo aad u weyn baan leena isku soo wadalceliyo gobolkani ma laha bangiyo ilaa iyo heer tuula ku yaala mana jiraan wakiilla bangiyada wakiillaka oo lacagahaasi ka soo aruuriyo bangiyada gobolkanna waxay noqonayaan kuwo saxmad fara badan laga dareemayo wakhtiga lacagtaasi la sheegay in lasoo xareeyana gebagaba ayay maraysaa soomaali fara badanna ilaa iyo haatan culayskii ugu faraha badna ayaa waxau ka soo food saaray isku socodka iyo safrinta lacagahaasi rag fara badan oo lacagahaasi safrinaya ilaa iyo haatan xabsiyada dalkani kenya ayay yaalaan maxamed faarax shire v o a garissa